alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala faslun fasalkana wuxuu ku saabsan yahay fii bayaani najaasaati wa isaalatiha caddaynta waxyaabaha najaasada ah iyo najaasada sida sida loo suuliyo in la ysaga daahirinayo wuxuu ku bilaabay musanifku raximah اllahu tacaala waxyaabaha najaasada ah waxaynu ka horeysayna najaasadu fii luqati اlcarab waa shay اlmustaqdar shay kasta oo naftu ay ka wiswisto oo wax xun oo quruna ay u aragto ayaa af carabi ahaan najaaso la idhahdaa laakiin sharci ahaan najaasadu waa almustaqdar aladi yamnacu min sixati الsalaati xayثu laa murakhisa waa shayga naftu ay dhibsato wax xun ay u aragto salaadaasi xitaankeedana qofka u diidaya haddii shaygaasi uu marsan yahay jidhkiisa maradiisa ama meesha uu ku tukanayo xubnihiisa uu taabsiinayo hore waxaynu u sheegnay markaynu safiinaha maraynay daabid ama qaaciide guud oo kuu soo koobaya ashyaadan ilaahay uu abuuray maxaa najaasa maxaase aan najaas ahayn daabitkaasi wuxuu ahaa ashyaadu marka koowaad waxay u qaybsamaan xayawaan iyo jamaad noole iyo ma noole xayawaan oo dhami waa daahir maaha de waxa ka yimaadee laftiisaa laga hadlaya marka laga reebo eyga doofaarka waxay iska dhalaan ama midkood iyo xayawaan kale waxay iska dhalaan waxaa yimi waxaa jamaadka ama manoolaha ah jamaad oo dhamina isaguna waa daahir shayga kale wuxuu noqonayaa fadalaadka waxyaabaha noolaha ka soo baxa waxaa noolaha ka soo baxaana saddexun buu noqdaa nooca koobaad waa albaaqi calaa asli khilqatihi waa nooc baaqi ku ah sidii ilaahay uu ku abuuray kaddamci walucaab sida ilmada dhareerka wakadalika alcaraq dhididka wax isbedeli kumuu samaysmin sidii ilaahay ku abuurin buu baaqi ku yihi kaasina waa daahir mar hadduu xayawaan daahire ka yimaado waa daahir nooca labaadna waa mastaxaala ilaa fasaadin waa wax dheecaana ama dareera ah oo noole ka yimi oo sidii ilaahay uu ku abuuray ka guuray oo u wareegay sidii hore si ka xun sakaadida saxarada waxyaabaha noocaasa dhiigga ile dhiiggu waxyaabahan la cunayaabuu ka samaysmaaye mastaxaala ilaa fasaad waa najaas nooca saddexaadna waa mastaxaala ilaa salaaxin waa shay sidii ilaahay uu ku abuuray ka guuray oo iska bedelay laakiin sidii si ka wanaagsan u guuray wadalika kallaban sida caanaha oo kale min beyni farhin wa damin labanan khaalisa dhiig iyo uusbaa caanaha asalkoodu ahaa xaaladdaasay ka guureeno waxay u guureen xaaladdaa caananimo oo ka wanaagsan xaaladdii dhiignimo iyo uusnimo marka haddii shaygu sidii ilaahay u ka abuuray si ka wanaagsan u guuro ashyaada ka soo baxan noolaha waa daahir isaguna qaacidada guud waa taas wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala wakulu maayicin dareere kasta oo kharaja ka soo baxay min asabiileyni labada marin midkood waa alqubul wadubure najisun waa najaas ila almaniya manida mooyaane dareero kasta oo qofka xagga dambe ka yimaada ama xagga hore waa najaas ha noqdo muctaad ama hayr muctaad mid loo bartay qofka inuu ka soo baxo sida kaadida iyo saxarada iyo ama ha noqdo mid naadira sida dhiigga iyo malaxda iyo waxyaabaha lamidka ah markuu yidhi kullu maayicin maaha macnaheedu mid kasta oo jaamida oo qalalan oo ka soo baxa sabiileynka inuu daahir yahay maa macnaheedu maayaca waa waxaa la mida jaamiduna xaalatu lmacidatu shay jaamida baa sabiileynka ka soo baxay qubusha ama duburta oo wax calooshu ay bedeshay calooshuna dee shayga waxay u bedeshaa siduu markii hore ahaa si ka fiican waxaa gelaya tusaale ahaan sharaab wax la cabo kaadibay u bedelaysa cuntaa gelaysa saxaray u bedelaysa marka haddii qofka tusaale ahaan saxaro qalalani ay ka timaado dee lama odrhanayo iyadu dareere maaha najaas maaha lama odhanayo mar haddii shaygaas uu ka soo baxay sabiileynka wax calooshu ay bedeshayna uu yahay waa najaas laakiin maxaa najaas noqon ahayn maxaa najaas noqon ahayn shay ka soo baxay tusaale ahaan qofka duburtiisa xagga dambe oo dareero aan ahayna jaamida wax calooshu bedeshayna ma aha dee dhagax uu liqaybu ayaa ka soo baxay ama fataatiir baa ka soo baxday waa najis lama odhanayo waa mutanajis baa la odhanaya xukunkii saxarada qaadan maayo oo lama odhanayo lama daahirin karo cayntiisaa najaasa ee mutanajisunbuu noqonaya dee shay najaasoobay oo najaasadaa u dhex gala ee meelaheedii uu soo maray ku najaasoobay oo haddii la maydho wuu daahirgaroobaya maa kharaja min asabiileyn waxaa tusaale waa kaadida saxarada almadiy oo ah biyaha qofka ka yimaada dareen shahwadeed markuu galo alwadiy oo ah biyo iyaguna qofka ka yimaada inta badan kaadida dabadeed marka uu qofku wax culus qaado ama xanuunba waa keenaa kuwaasoo dhami bilijmaac waa najaas weeye waxaa ka mida maa kharaja min asabiileynka dhiigga xaydka iyo dhiigga nifaaska iyo dhiigga istixaadada waa dhiiggii dhabar furanka waxaasoo dhamiba waa najaas ila almaniya buuha manidu ka soo reebay manidu iyadoo ah dareere qubushana ka soo baxday haddana najaas maaha manida loo jeeda waa manida bani aadamka iyo manida xayawaanka daahirka ah xayawaanka najaasta ah sida ayga iyo doofaarka iyo wixii labadooda ka dhasha iyagay la xukum tahay oo waa waa najaas iyadu waaye manidu markaa iyadu maxay najaasu noqon weyde dee waa asalkii bani aadamka ilaahay uu karaamiyey uhi walaqad karamnaa bani aadama waxaa kaloo daliilo xadiidka caaisha ee saxeynka ku jira kuntu afrukuhu min thawbi rasuuli illaahi farkan wahuwa yaabis marada rasuulan ka jejebin jiray bay tihi isagoo qalalan marka haddii najaastay dee jejebini may daahiriseenoo kumay filaateen daliil markaa dee najaas ku sheegayana lama hayo maydhasha qofka ku waajibinaysaa laakiin iyada caynteeda iyo lafteedu najaas daliil ku sheegaya lama hayo wuxuu uhi wakaslu jamiici alabwaal kaadi oo dhan daahirinteed maydhisteed iyo wal arwaafi saalooyin oo dhan maydhistood waajibun waa waajib wagayruha min najaasaati almulawaha waxaa la mid ah najaasooyinka kale de iyaguna meesha ay ka soo baxeen wax kaga tegaya sidee dhiiggii oo kale markaa in la maydha waa waajib ilaa bowla sabiyi inanka yar kaadidiisa mooyaane aladii inankaasoo lam yakul iطacaama weli aan markaa raashin cunin inuu ku noolaado aanu cunin markaa goorma ayay waajib tahay kaadida iyo saxarada iyo najaasaadka kale meesha ay ka soo baxeen wasakhaynaya in la yska maydhaa goormay waajibtay awala cinda iraadati الsalaa hadduu qofku doonayo inuu tukado ila salaada shuruuddeeda waxaa ka mida ahaaro طahaaraة اlbadan hadday jidhkii marsan yihiinna dee jidhkii daahir maaha wakadalika idaa casaa biha haddii ismarinteeda uu caasi ku noqdo qofku ilaah caasiye goormuu caasi ku noqonaya idaa laطka اlmukalafu badanahu bالnajaasati bilaa xaajati najaasuu jidhkiisa marmariye wax xaaje iyo baahi keentay iyadoo aanay jirin inuu sidaa yeelaa xaaraan bay ka tahay marintaa dabadeedna inuu maydhaa markiiba waajib bay ku noqonaysa iskuma dayn kara taas laakiin tusaale ahaan najaasadii baaqiga iskaga ahayd halkii ay ka soo baxday inuu iska maydhaa waxay waajib ku noqonaysaa un markuu salaad inuu tukado uu doonayo wuxuu ka soo reebay kaadida inanka yar sida saxiixa waa najaas laakiin waxaa la fududeeyey un qaabka la ysaga daahirinayo waanu inoo sheegi doonaa inanka yar horta waxaa shardi u ah inuu noqdo sabiyan laa sabiyatan oo inankiiyo inantii baa la kala duway oo yuqsalu min bowli jaariyati yurashu min bowli اlghulaam wa yuqsalu min bowli jaariya buri nebigu alayh الsalaatu wasalaam sida xadiidka cali ku xusan inanka kaadidiisa waa la rushaynayaa inanta kaadidana waa la maydhaya waxaa kaloo shardiga inaanu ababin oo mid markaa cunto cunay oo uu kaga maarmi karo jiqitaankii inaanu ahayn aladii lam yaakul iطacaam ay lam yatanaawal maأkuula walaa mashruuba calى jihati tahadi mid wax la cuno ama wax la cabo oo aan caana ahayn isticmaalay oo uu isticmaalay si uu ugu noolaado almuhim ilma ababe waa inaan noqon haddii dee cunto yar la siiyo oo daaweyn awgeed loo siiyo tusaalahaan malab oo kale taasi waxa weeyaan xukumkii waxba ka bedeli mayso kaadidiisa waa la rushaynaya waxay culimmadu isweydiiyaan caanahan iminka boodharkaa caruurta la siiyo miyay cunto yihiin oo inankii yaraa ee la siiyey kaadidiisa in la maydho ay waajibinayaan nacam saasay u badayin culimadu waayo waxyaaba fara badan bay ka kooban yihin caanahaasi caano khaliya un maaha waxaa kaloo shardiya anlaa yabluga xawleyn laba sannadood waa inaanu gaadhin hadduu laba jirsado walow yaanu cuntaba cunine kaadidiisa waa waa la yska maydhaya oo rushayni kuma filla waayo dee qof weyn buu noqday xagga kaadida oo gaadhay dee wakhtigii uu ababi lahaa isagunbaa xagga ababka habsaamee waayo sidabaa loo daahirinayaa haddaba inankaa yar kaadidiisa fainahu arinku wuxuu yahay yahuru waa daahirgaroobayaa ama fainahu kaadida inanka yari yahuru waa daahirgaroobaya huwa isagu birashi ilmaa biyo in la rusheeyuu ku daahirgaroobayaa calayhi kaadida dusheeda biyo lagu rusheeyo duuna bowliljaariyati inanta yar ee inankaa la mid ah kaadideedu iyadu waa ka duwan tahay oo in la maydho ayaa waajiba waxaa u daliila markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sida saxeixeynka ku taalla inan yarbaa ilmo yar baa loo keenay faajlasahu fii xijri dhabtiisu ku fadhiisay fabaala calayhi nebigu ku kaajiyey ilmi yaraa fadacaa bimaa'in fanadaxa calayhi walam yaksilhu biyey keenay buui rasuulku biyi buu ku rusheeyey mana maydhin rasuulku marka waa la rushaynayaa macnaheed waxa weeye shardi maaha inay biyuhu meeshii dul dareeraan maxaa shardi ahun biyuhu waa inay kaadidii caam yeelaan oo biyo kaadidii ka badan waa inay noqdaan oo kaadidii qarqiya waxaa kaloo shardiga biyaha lagu rusheeyey kaadida sifooyinkeedii inay meesha ka saaraan oo kaadidii ilmaha yar inanka yar haddaad biyo ku rushayso laakiin weli meeshii ay ka urayso ama midabkeedii ka muuqdo ama ay ka dhadhamayso rushayntii may daahirin oo heerkii la rabay may gaadhin oo najaasaadka kale dee xaggaa kala midtoo najaasada sifooyinkooda hadday joogaan iyadina waa joogtaa wayaan macnaheedu wuxuu hi walaa yucfa halka wuxuu kaga hadlayaa masala ku saabsan alcafu can najaasaat cafinta laysu cafiyey najaasaadka qaarkood taasoo macnaheedu yahay in layska daahiriyo abaan la waajibin oo iyagoo qofka marsan buu qofku dee xataa iska tukan karaa oo salaadiisuna waa ansaxaysa waa loo cafiyey macnaheedu waa tahay marka asalku waa maxay alaslu asalku waxa weeye najaaso oo dhan iska daahirinteedu inay waajibtay wixii markaa laga soo reebay laysu cafiyey mooyaane walihaada wuxuu yidhi walaa yucfaa lama cafiyo can shayin shay shaygaasoo mina najaasaati najaasaadka ka mida oo qofka maydhisteedii lagama cafiyo lagama daayo ila alyasiira inta yar mooyaane ee min addami dhiiggii ka mida iyo walqayxi iyo malaxdii oo dee alqayx waa dhiig fasahaaday oo kharibmay weeyaan marka dhiigga faraha badan ee ajanabiga ah ee cid kale ka yimi iyo qofka mara isaga laysuma cafin oo dee yasiir maaha waa kaiir isagu saas oo kale dhiiggiisu hadduu isaga ka infisaalo oo intuu ka yimaado ay kala go-aan oo haddana uu dib u maro waxaa loo cafinayaa in hadduu yar yahay hadduu badan yahay markaa inuu iska maydhaa waajib ku ah salaadana ugu ansixi mayso marka ila alyasiira oo min addami اlajanabiyi walow min nafsi inta yar ee ah dhiigga ajanabiga ajanabiga maxaa looga jeedaa dabadda isaga kaga yimi mid isaga marka hore ka yimi ha noqdo ay kala go-een ama mid cid kale ka yimi ha noqdee kaa intiisa yarun baa loo cafiyaa wakadalika alqayxisna waa la mid waxa yimi isaga dhiiggiisa qofka dhiiggiisa isaga ka yimaada iyo dheecaanka isaga ka yimaada ee walam yanfasil can ee mid ka go-aay oo ay kala go-een aan ahayn sidii uu uga yimi unbuu u marsan yihi sida dhiigga iyo dheecaanada nabarada iyo dhuluxyada iyo finanka iyo ka yimaada halkii uu iska saray siuu dhiig uga yimaada iyo halkii uu iska toobay iyo fahada yucfa can qaliili wakaiiri mar hadduu dhiiggiisu u yahay oonu kana infisaalin intiisa yar iyo intiisa badanba kaa waa loo cafinaya waayo inuu qofku iska ilaaliyaaba adag saxaabada qaarkoodna waxaa ka ansaxday markaa in laysu cafinayo ka marka halkaa waxaynu nii dhiigga intiisa yar laysu cafiye waa kee oo dhiigga cid kale ka yimi deetana qofka maray ayaa intiisa yar laysu cafiyey intiisa badan laysuma cafiy iyo dhiigga isaga intuu ka yimi ay kala go-een haddana dib u maray intiisa yar baa loo cafiyey intiisa badan maya addamu lajanabiy waa magaciisa la dhaa labadaa saasaa laisku dhaa amaa dhiigga isaga ka yimi fa yucfaa can qaliili wakaiiri intiisa yar iyo intiisa badanba waa loo cafiyey mar haddaanu ka go-in oonay kala infisaalin waxaana u daliila dee markaa dhiiggu inuu najaas yahay xadiida amraysa in dhiigga xaydka iyo dhiigga dhabar furanka iyo dumarku inay iska maydhaan culimada qaarna ijmaac bay kusoo naqliyeen in laysku waafaqay najaasanimada dhiigga shayga labaad ee najaastee laysu cafiyey wamaa shaygii baa laysu cafiyey laa nafsa ay laa dama dhiig saa'ilatun dareerta low isaga aan u sugnaan idaa waqaca hadduu ku dhaco shaygaasi fi linaa weelka uu ku dhaco wamaata fi uu ku dhex dhinto xayawaanaadka waxay u qaybsamaan kuwala la xidida uu dhiig dhex maro kuwa baktigoodu waa najaas laysumana cafiyo iyo kuwa aan lahayn xidida uu dhiig dhex maro sida duksiga iyo kaneecada iyo duburlaxa iyo shinida iyo kuwaas kuwa baktigooda waa la isu cafiyey haddii weelka uu ku dhaco waxaana u daliilo xadiidka bukhaari wariyey idaa waqaca dubaabu fii inaa'i axadikum falyakbisu buuhi nebigu alayh isalatu wasalaam duqsigu hadduu ku dhaco fii sharaabi axadikum midkiin cabitaankiisa falyakbisu ha quusiyo marka la quusiyo wuu ku dhimanayaa bakti buu noqonaya hadduu najaaseynayo sharaabka nebigu alayh isalatu wasalaam ha quusiye muu idhaahdeene isagoo nool ha ka saara bu odhan laha marka wixii kalena duqsigaasunbaa looga qiyaas qaatay laakiin baktiga xayawaanka aan lahayn dhiig xididadiisa dhex mara waxaa la isu cafiyey hadduu isagu weelka ku dhaco amaba se isaga oo nool qof uu ku rido laakiin isagoo baktiga qofku hadduu soo ururiyo oo sharaabkiisii uu ku dhex rido wixii biyihi ama caani ama shahi kaa la ysuma cafin isaga waxaa kaloon la ysu cafin hadduu bedelo wixii uu ku dhacay wixii uu ku dhacay buu urtiisii bedelay ama dhadhankiisi ama midabkiisi markaana la ysuma cafin fainahu arrinku wuxuu yhi laa yunajisuhu bedeli najaasayn maayo wixii uu ku dhacay bishardayn laba shardi marka la helo alawalu shardiga koobaad anlaa yuayira waa inaanu bedelin maa waaca anlaa yuayira waa inaanu bedelin maa shayga waqaca fii uu ku dhacay hadduu bedelo urti ama dhadhankii ama midabkii baktiga xayawaankaasi wuu najaaseynaya walam yaxu waa shardiga labaad waani shardiga labaadna walam yaطraxu waa inaanu ku tuurin aarixun mid ku tuuray isagoo baktiga waa inaanu cidi ku gurin isagoo baktiga haddad hadduu soo urusto aad ku gurto biyahaagii ama caanahaagii ama shaahaagii ama subagaagii wuu najaaseynaya laakiin hadduu isagu iski ugu dhaco ama isagoo nool lagu ridayoo dee intaa dabeed uu ku baktiyey markaasaanu najaaseynayn oo laysu cafiye walxayawaanu buu ihi xayawaanku kulluhu dhammaantii daahirun weeye nool oo dhami waa daahir ila alkalba ayga mooyaane goormuu daahir yahay xaal alxayaat intaa uu nool yahay buu daahir yahay ila alkalba ayga mooyaane iyo walkhinziira doofaarka iyo wamaa tawallada wixii ka dhasha minhumaa labadooda labadooda iska dhalaan aw min axadihimaa ama midkood maca xayawaanin daahirin iyo xayawaan daahiri ha iska dhalaan oo ayga waxaa u daliila xadiidka muslim wariyey ida walaga alkalbu fi inaai axadikum falyaqsilu sabca ama طuhuuru inaai axadikum ida walaga fiihi اlkalbu an yaksilahu sabca midkiin weelkiisa waxaa daahirinaya hadduu aygu dhabaqsado carabkiisa uu kaga cabo inuu toddoba jeer maydho macnaheedu waa intaan la maydhin dee waa najaas mar haddii carabkiisii iyo dhareerkiisii najaas lagu sheegay oo meesha loogu qaatay xagga dheecaanadiisa iyo dareerayaasha ka yimaada marka la eego halka ugu nadaafada badan weeye meelaha kalena ka sii daran marka ayga w inagii kitaabkii hore safiina ku sheegnayo ayga maxaa ka najaasa wax allaale wixii qoyaan ka yimaada isaga waa najaas dhiig ka yimi dheecaan ka yimi dhididkiisii ka soo baxay kaadidiisii saaladiisii dhareerkiisii ilmadiisii oogadiisa dushiisa sarena waxaynu nidhi dushiisa sare markay qoyan tahay bay najaastay ama wax qoyan ay marto ayay najaaseynaysa laakiin intaa iska qalalan tahay dushiisa sare najaas maaha doofaarkana waxaa looga qiyaas qaatay ayga waxa mar haddii aygii la yidhi waa najaas doofaarkuna waa ka sii xun yi oo ayga in la dhaqdo oo sababaha qaarkood loo dhaqdaa ama la baneeyey saynu xoolo ilaalinaya ama beer ama lagu ugaadhsanayo laakiin doofaarka marnaba dhaqashadiisa lama banayn in la laayaana layna amray markaa isaga kasii daran bay yidhahdeen laakiin maalikiyadu waxay qabaan inuu daahir yihi doofaarku waxay leeyiin waktigii nebiga wuu joogay qur-aankuna waa soo degayey nebiguna waa hadlayo xadiia waa sheegaya maalinna ma odhan doofaar baa najaasa maxaad ayga ula doonanaysaan bay dhahay waana laba xayawaanoo kala duwane marka halkaa maxaynu ka fahnay noola oo dhami intuu nool yahay waa daahir marka laga reebo ay iyo doofaar iyo wixii labadoodaasi ay iska dhaleen ama midkood iyo xayawaan daahiri walmaytatu buuhi baktigii kulluhaa dhammaanteed najisatun waa najaas ila asamaka xayawaanka biyo un ku noolaada mooyaane iyo waljaraada ayax iyo walaadamiya bani aadamka mooyaane bakti oo dhami waa najaas maxaa bakti la dhaha meyte maxaa la dhahdaa waa kullu maa maata min gayri dakaatin sharciya waa noolo kasta oo dhintay iyada oo gowrac sharci aanu ku dhicin waa xayawaan kastoo gowrucu aanu xalaalayn oo dhintay ama xayawaan kastoo gowrucu xalaaleeyo oo gowrac la-aan dhintay kaasaa bakti la dhaha waa najaas waxaa u daliila xurimat calaykum almaytatu waa ka yidhi ilaahay subxana wa tacaala xumaanteeda awgeed iyo baktinimadeeda loo xaaraantimay waxaa kaloo rasuulku yihi ayumaa ihaabin dubiqa faqad tahur oo wuxuu sheegay haragga baktigu inuu najaasi marka la megdiye inuu daahirgaroobiyu rasuulku sheegay macnaheedu intaan la megdin dee waa najaas marka mar haddii haraggeedu najaas yahay dee hilibkeed iyo meelihii kalena kasii daran marka baktiga hilibkiisa dheecaanadiisa dhogortiisa lafihiisa waxaasoo dhan wada najaas waxaa laga soo reebay asamak asamak maxaa looga jeedaa asamak waxaa looga jeedaa wa kullu xayawaanin oo laa yaciishu ilaa fi lmaa xayawaan kasta oo biyo mooyaane meel kale aan ku noolaan xayawaanku hadduu beriga uun ku nool yahay baktigiisu waa najaas hadduu beri biyood yahayna sida dee yaxaaskoo kale iyo marna beriguu tagaa marna biyaha iyo raha iyo kuwaasina waa najaas ka biyo un ku noolaada ayaa samak la idhahda waxaana u daliila uxila lakum sayd اlbaxri wa طacaamuhu mataaca lakum walisayaara waxaa laydin xalaaleeyey sayd lbaxr ugaadha badda sayd ulbaxri waxaa looga jeedaa wixii isagoo nool laga soo saaro wa طacaamuhu raashinkiisana waa laydin xalaaleeyey طacaamuhuna waa maxay wamaa ukhida minhu meyitan waa wixii badda ka soo baxay isagoo baktia waxaa kaloo u daliila xadiidka asxaabu sunan arbaca ay wariyeen can abi hurayra uu nebigu yihi albaxru huwa aطahuuru maauhu alxilu maytatuhu baddu waa mid biyaheedu ay yihiin kuwa daahira waxna daahiriya baktigeeduna waa xalaal saasuu yihi nebigu alayh isalaatu wasalaam aljaraad oo ayaxa ah isna waxaa u daliila baktigiisu inuu daahir yahy waa ka nebigu uhi uxila lana maytataan laba bakti baa naloo xalaaleeyey alxuutu waljaraad xayawaankaa biyaha un ku noolaada iyo ayax marka mar hadduu xalaal yahay macnaheedu waa daahir oo kullu xalaalin daahirun xayawaan kasta oo xalaalihi waa daahir lalcagsi oo lama odhan karo xayawaan kasta oo xaaraani waa najaas waan kasta oo daahiri waa waa xalaal nebigiiyo saxaabaduna way cuneen base bukhaariy muslim ba ay wariyeen cabdullahi bn abi awfa wuxuu ihi ghazawnaa maca anabiy sabca ghazawaat toddoba duulimaad baanu qaadnay annagoo nebiga la soconna aw sitan ama lix kunaa naakulu macahu ljaraad cunto kale maanaan haysane ayu xun baanu cunayne walaadamiya bani aadamkuna meydkiisu waa daahir gaal iyo muslimkuu doonaya baa noqon oo ilaahay baa karaamay uhi walaqad karamnaa bani aadama haddii la dha soonka ilah yihi inama almushrikuuna najas mushrikiintu waa najaas xagga caqiidaday najaas ka yihin wayaan macnaheedu ee laftooda najaasa maaha laftoodu najaas maaha waa kii nebigu qaarkood maxaabiisaan usoo qabtay masaajidka ku xidhay sida humaama ibnu uhaal oo kale haddii laftoodu ay najaastahay masaajidka kuma xidhay nebigu waata loo baneeyey ninka muslimkii inuu guursado gabadh yuhuudiyada ama kiristaana haddee caynteedu iyo lafteedu najaas tahay dee looma baneeyo lakn labada qofoo istaabanayaan oo jidhkooda isgaadhayeen waay halkana wuxuu kaga hadlayaa najaasaadka sida loo daahirinayo oo najaasaadku sidaynu safiina kusoo dhiganay waxay u qaybsamaan saddex qaybood najaasatu muqalada najaasatu mukhafafa iyo najaasatu mutawasita najaaso xukumkeeda la adkeeyey waa najaasada ayg iyo doofaarka toddoba jeeroo mar ciida ay la socoto ayaa la amray in lagu daahiriyo iyo najaasa mukhafafo mid xukumkeeda la fududeeyo waa kaadida inankaa yaran ababin iyo najaasa mutawasita waa najaasaadka kale oo dhan wayuqsal waa la maydhayaa bu uhi alinau weelkii min wuluuqi اlkelbi ayga dhabaqsigiisaa laga maydhaya dhabaqsigu waa shurbuhu bidarafi lisaani waa cabitaanka carabkiisa caaradiisa uu ku cabo iyo wlkhinziiri doofaarka dhabaqsigiisaa laga maydhayaa sabca maraad toddoba jeer oo ixdaahuna midkood masxuubatun ay tahy mid lala saaxiibsiiyo o la raaciyey bituraabi ciid mar ka horeysa ha noqoto ama mar kale ha noqoto laakiin toddobada goormaa la tirinayaa baynu idhi bacda isaalat najaas ayaa toddobada la tirinaya marka najaasada la suuliye kadib ayaa toddobada la tirinaya oo haddii toddoba jeer marka la maydho markaasun ay najaasadu suusho toddobadaasi xabad quray ka dhigan yihin tirada najaasada suulisa xabad quray ka dhiganta marka waa in lixdii kale la raaciyo wuxuu hi wayuqsal waa la maydhaya min saa'iri najaasaat najaasaadkii kale maratan waaxida hal mar baa la maydhaya halkaa maroo ta'tii calayhi wada gaadha najaasadii wada gaadha macnaa wada maydha oo najaasaadka kale tii inanka yar kaadidii inanka yar uun baan ku jirin taana waxaa u daliila liiطlaaqi اlamri biاlgusl najaasaadka in la iska maydhuun baa shareecadu ay sheegtay tirana may sheegin marka najaasadu maxay u qaybsamaysa xukmiya iyo cayniya alnajaasaة اlcayniya waxay ahayd najaasada alati tudraku biاlxawaas najaasada markaa la arkayo ama la urinayo ama la dhadhamin karo najaasa cayniya baa la dhaa taa maxaa waajib ahaa in la suuliyo caynteeda lafteedii iyo sifaadkeediiba oo urteedii iyo dhadhankeedi iyo midabkeediiba meesha laga kaxeeyo la ysku dayo taas hadduu dhadhanku tegi waayo dara way dhibaysaayo meeshaasi may daahirgaroobay inta dhadhanka joogo wa liquwati dilaalati calaa wujuudiha si xoog badan buu tusinaya in najaasadii joogto labada kale waa midabka iyo urta haddii si kastoo loo maydhay ay meesha ka bixi waayaan oo waa la jejebiyey waa la xafuujiyey waa saabuuniya wixii kale lagu meydhi kari baa lagu maydhay weli midabkii baa meesha ka muuqda waxba dhib male midabkaasi ha iska joogo xadiidkii khawla bintu yasaar baa u daliila nebigu ku yidhi yakfiiki guslu dam walaa yaduruki aharuhu dhiiggaa marada iga gaadha bay tiri waan ka maydhaa midabkii baan ka saari kari waayo waxba kuma dhibayba waxaa kugu fila inaad maydho raadkiisu inuu meesha baaqi ku noqdaa ku dhibi mayso xadiidka abu daawud ba wariya can abi hureyra wakadalika haddii meesha urtuun ay joogto haddii laakiin labadiiba wada joogaan najaasada way ka uraysaa midabkeedina uu ka muuqdaa weli meeshaas may daahir garoobi hadday najaasadu tahy najaasa xukmiya najaasa xukmiya waa tee waa anajaasa alatii laa tudraku bilxawaas waa najaasada aan muuqanayn uri mayso dhadhami mayso midab muuqda maleh sida dee kaadi munqaicatu raa'ixa kaadi midabka biyaha leh urna aan lahayn ayaa meel gaadhay oo way qallashayna waa najaasa xukmiya baa la idhaha taas iyadu maxay ku daahir garoobaysaa bijaryi ilmaa'i calayha inay biyo dul maraan meeshaas ila sifaad ay leedahay oo meesha laga kaxeeyaa ma jiraani marka taأti calayhida laba macnaba way ku jiraanoo waa in halkaa mare maydhistu ay wada gaadho macnaha labaada ku jiraana waxa weeye hadday biyaha najaasadaa lagu maydhayaa ay yar yihiin waa inay biyuhu dusha kaga yimaadaan waa khalad sidaynu horeba u sheegnay in khasaaladii inta biyo lagu shubo ama tashtigii lagu maydhayey dharka maradiioo najaasa la dhex dhigo dee biyu mar hadday yar yihiin oo qullatayn ay ka yar yihiin marada najaasta marka lagu dhex rido way najaasaynaysaa marka iyagiiba najaasa maxay daahirin taa xalkeedu waa maxay waa inay biyuhu dusha kaga yimaadaan oo marada meesha lagu horaysiiyo oo hadday yaryihiin haddayse badan yihiin biyaha lagu maydhaya oo qullatayn iyo ka badan ay yihiin ama biyu weelka ha ku horeeyaan ama maradu ha ku horeyso dhib male taas wathalaathu buu uhi saddex jeer in la maydho ayaa afdalu ayaa wanaagsan hal mar waa oo najaasadii meesha ka kaxaysay waa ku filantay laakiin in la saddexeeyo ayaa wanaagsan soo nebigu muu odhan sida bukhaariyo muslimba wariyeen ida istayqada axadukum min nowmihi falaa yaqmis yadahu fi linaa xataa yaqsilha alaaa midkiin markuu hurdada ka kaco gacantiisa ayaanu weelka biyuu ku jiraan dhex gelin ilaa uu saddex jeer maydho maxaa loo maydhaya waxaa laga shakisan yahay inay najaasa gaadhay waata xadiida ku jirta fainahu laa yadri ayna baatat yaduhu waayo garan maayo gacantiisu halkay u hoyatay maxaa maray marka haddii najaasadii laga shakisanaa la yidhi saddex jeer hala maydho dee tii la huubay baa in la saddexeeyo uga awlaysan oo uga mudan waaye najaasadii mukhafafada ahaydee xukunkeeda la fudeeyada horeynu usoo aragnayo dee waa kaadida inanka yar waa kayidhi fainahu yahuru birashi ilmaayi calayh horuu taana inoogu soo sheegay saddex isaasi ku dhammaadeen halkanna wuxuu kaga hadlayaa ashyaada najaasta cayntoodu iyo laftoodu ay najaas tahay asalku waxa weeye inaanay daahir garoobin oo dee kaadiima daahir garowdo iyo saxara iyo dhiig iyo laakiin waxaa jira ashyaa najaasa oo cayntoodu ay najaas tahay oo haddana daahir garooba ashyaada kitaabkani labuu inoo sheegay khamriga iyo khamrigunbuu halkan ku sheegay aragga la magdiyey isaguna waa la mid safiinuhu mid saddexaad baabuu ku darayay soo ma oo ahaa maa saara xayawaanan haddii najaasadii ay noole isu bedesho markaa kitaabkii mukhtasarku uu ka reebay kaas waayo sida saxiixa ah noolahani najaasada lafteedii maaha sida dirxigan baktiga ku dhex dhalanaya baktiga laftiisii maaha waa waa noolo kale oo meeshan galay oo xayawaan kale uu ku dhalay de wey walihaada laba najaasaadka ka mida ayuunbaa daahir garooba waa khamriga khal noqday iyo haraggii neefka baktigaa laga saaray ee la megdiyey wuxuu yihi waidaa takhalalat markay khal noqoto alkhamratu khamrigii binafsihaa iskeed ay khal u noqoto tahurat way daahir garoobaysa oo khal oo dhami khamrinimuu soo maray dee oo marka hore waxaan laysku dardaray uu khamiiraya marka hore marka dambe ayaa maadadii wax sirkhaaminaysa ay ka baxaysaa suu khal caadi on lagu sirkhaamin isu bedelaya wain khulilat buu ihi haddii la khaleeyo khal laga dhigo khamrigii oo khal lagaga dhigo biarxi shayin shay in lagu rido fiiha dhexdeed lam tatur ma daahir garoobayso khamrigu hadduu iskii khal isugu bedelo iyadoo waxba lagu sancayn dhib male in hadh la dhigo ama hadhka laga qaado cidcidda lageyo taasi dhib male iyadoo waxba aan lagu darinoo waxba aan lagu sancayn buu iskii khal u noqday waa waa khamrigaasi waa daahir garoobe weelkii uu ku jirayna isagu raacaya uula daahir garoobaya laakiin haddii isagoo khamriya wax lagu rido hadduu waxaasi najaas yahay si kastoo u khal u noqdo daahir noqon maayo shaygii najaasta ahaa baa ku dhex jiray oo markuu khaloobo dib uu najaasaynayey hadduu shaygaasi daahir yahayna khalkaasi daahir noqon maayo shayga lagu riday xataa hadduu daahir yahy waayo dee shaygii lagu riday isagoo khamriyaa lagu riday oo horta isagaa najaasoobay shaygii lagu riday baa najaasoobay hadhow markuu khal noqdana isagaa dib u najaasaynaya khalkii waxaa laga soo reebaa uun haddii inta aanu khaloobin laga saaro shay daahiraa lagu riday inta aanu weli khal noqon baa laga saaray kaas isagu dhib ma leh waayo faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay waxaa loo yaqaan addimaau abiiciya dhiigagga ilaahay dumarka uu ku beeray waana saddexoo alxaydu wannifaasu walistixaadatu baa laydhaa alxayd waa dhiiggii caadada annifaasna waa dhiiggii dhalmada alistixaadana waa dhiigga dhabar furanka oo macnihiisu yahay waa dhiigga cila ay keentay xanuunu keeno wuxu uhi wayakhruju waxaa ka soo baxa min alfarji yanaa xubinta dumarka halaaثatu dimaa'in saddex noocoo dhiigaga baa ka soo baxa damu lxayd weeyaan ka koobaad waa dhiigga caadada wاnifaasi ka labaadna waa dhiigga dhalmada wاlistixaadati ka saddexaadna waa dhiigga dhabar furanka ama dhiigga cila ay keento xanuunu keeno saddexdii buu inoo qeexay haddaba mid walba wuxuu uhi falxaydu xaydku huwa xaydku addamu waa dhiigga alkhaariju soo baxa min farji اlmarأati gabadha ka soo baxa calى sabiili الصixati qaab caafimaad qabna uga soo baxa min gayri sababi اlwilaadati iyada oo dhalmo sababtay aani jirin dhiig kasta oo gabadha ka yimaada oo qaab caafimaad qaba uga yimaada oo inay umushayna aanay sababin ayaa damulxayd leedha weliba waxaa la raacinayaa alkhaariju min farji اlmarأati fii sini اlxayd waktigii gabadhu inantu inay xayde ay suurtoobeysay dhiigga ka yimaada waktigaasi goormu aha sagaal jir markay gaadho sagaal jir wixii ka yar dhiigga ka yimaadaa dhiig xayd ma noqon karo oo gabadh sagaal jir ka yar ku xayday lama haya bay idhahdeen markii arrimaha dumarka loo kuur galay markaa markuu yihi calaa sabiili sixati waxaan xayd noqonayn dhiigga caafimaad darra ay keento oo dhiigga istixaadada min gayri sababil wilaadatina waxaan xayd noqonayn dhiigga umul dabadeed yimaada isna dee nifaas baaba la idhaha marka waa dhiig ilaahay uu ku beeray dumarka haddaba wuxuu sheegay dhiigga waxyaaba lagu garto calaamado u ah oo wuxuu uhi walownuhu midabkiisu aswadu waa mid madow xagga midab ahaan waa madow waa markuu fii aqwa xaalaati markuu ugu xoog baday uu madow noqdaa marka ugu horeyse uu yimaado kadibna axmar buu noqdaa kadibna asfar hurdi buu isu bedelaa yaana wax dhoobo dhoobo kalaa muxtadimun weeye ay xaarun waa mid kulul oo bimacnaa dee qofkii wax gubayoo kalaa muxtadima waxaa laga soo qaatay min ixtidaami nahaar oo ah ishtidaadu xari kuleelkiisu inuu daraado ixtadama nahaaru haddii lahaa kuleelkiisi baa daraada wey muxtadimun haddii lahaa dhiiggii xaydkana bimacnaa waa xaarun waa mid kulul ladaacun weeye ay muujicun mid xanuujinaya ruuxa dumarka oo min ladacatu naar buu ka yimi xaraqatu dabkii baa gubay waxaa kaloo calaamadihiisa ka mida markuu qawiyi u xoog badan yahay waa hakiin ay yidhahdaan uu qarawiyi waana muntinu riix urtiisuna waa qarmuuntahay bay dhahdaan calaamaadkaasi waxay anfacayaan gabadha marka dhabar furanku uu ku dhaco waxyaaba ay ku kala soocaysa weeye labada dhiig ay ku kala garanayso oo dhiigga dhabar furanku isagoo calaamadahan ma leh waa sida dhiiggan caadigae nabarada ka yimaada un wanifaasuna huwa nifaasku addamu waa dhiigga alkhaariju ee soo baxa min farji ilmarati ka soo baxa calaa sabiili sixatina u soo baxa caqiba alwilaadatu soo baxa wilaado iyo dhalmo dabadeed oo waxaa dee nifaas loo yidhi lannu yakhruju caqiba nafs nafta dabadeed buu soo baxaya marka markuu yihi caqiba alwilaadati macnaheedu waxa weeyaan caqiba faraaghi الraxmi min alxaml marka gabadha ilmo galeenkeedu ilmihii uu ka soo wada dhammaado soo wada baxo dhiigga yimaada ayaa la idhaahdaa nifaas dhiigga intay foolanaysa ka imanaya nifaas maaha ila ilmihii umu soo bixinay hadday mataana siddo labada mataanaha dhiigga u dhaxeeyaana nifaas ma noqonayo waayo dee weli may wada dhaline weli dhalmadii waxbaa u harhsan oo markaa markuu le caqiba alwilaadati nifaaskama waxaa shardi u ah umusha dabadeedba inuu soo baxo markiiba maya ilaa han maalinka haniyo marka maalinka wilaadada laga tiriyo ilaa maalinka shan iyo tobnaad inta ka horeysa oo dhan dhiigga yimaada waa maxay waa dhiiggii nifaaska oo tusaale ahaan maalinkii koobaad labaad saddexaad afraad shanaad lixaad toddobaad sideedaad sagaalaad gabadhi way umushay wax dhiigana may arag maalinkii tobnaad tobnaad bay dhiiga aragtay damu nifaas ma noqonaya haa sagaalkaa maalmood hore xukum ahaan baa nufasaa ay u ahayd laakiin daahir bay ahayd oo salaad iyo soom iyo dhiigba mar haddaanu jirin wax u diidaa ma jiraan maalinka afar iyo tobnaad xataa hadday dhiig aragto dhiiggaasi waa dhiiggii nifaaska maalinka shan iyo tobnaad hadday aragto dhiig marka laga soo tiriyo maalinkaa umushay dhiiggaasi dhiig nifaas maaha waa dhiig xayd haddii caadada ay ku beegantahay ama calaamadii lagu arko haddii kalena muxuu noqonayaa dee dhiiggii istixaadadee xanuunku keenay buu noqonaya waay wuxuu yidhi wlistixaadatu dhiigga dhabar furankuna huwa istixaadadu addamu waa dhiigga alkhaariju soo baxa fii gayri ayaami alxaydi maalmihii xaydka maalmo aan ahayn iyo wanifaasi maalmihii dhalmada maalmaha aan ahayn waa dhiig markaa dee cila ay keentay oo damu jibilatin dhiig abuur maaha oo abuur ahaan dumarka uga yimaada kaasaa damu istixaada baa la dhaha waktigii nebigana koox dumara buu ku dhacay markaa gabadhaasoo kale maxay yeelaysaa hadduu gabadh dhabar furan ku dhaco waxaa isdhex socda maalmihii xaydka iyo maalmihii dhabar furanka sooma waa masaaisha dee ugu adag wey dumarku qaybo badan ay yeeshaan oo minhaajkii aada uu faahfaahiyo oo wadaad xerow markuu ku dawakay sheekhi u kuhi sheekh m adigu miyaad isku aragtaa maya ana iskuma arko ina dhaafi baabka bu wareerkiisa ina dhaafi waay laakiin haddii axaadiida loo noqdo xukumkiisu aad buu u fududiyay oo gabadhu hadday tahay gabadh caado hore lahaan jirtay maalmihii ay dhiigga arki jirta unbay dhiigga xayd xisaabinaysa markay dhammaadaannaha iska socday way meedhanaysaao ay daahir bay isxisaabinaysa caadadeeda ku camalfalaysa haddaanay caado go-aan lahaan jirinna calaamadaha eegeysa oo maalmaha calaamadihii dhiigga xaydka u leeyahan waa xayd marka calaamadahaasi dhammaadaanna waa waa nifaas waxaan ujeeda waa waa damu istixaada waa dhiiggii dhabar furanka labadaas midna ma jiro caado hore may lahaan jirin oo iminkaa la bilaabayba amaba se waxa weeyaan saasoo kale calaamadina ma kala garanayso ama calaamadii baa isku qasmay dumarka ay meel wada joogaan unbay la xayd tirsanaysaa la caado tirsanaysaa maalmaha iyagu ay xaydaan kaa ka socda xayd bay xisaabinaysaa markay daahirgaroobaan way la daahirgaroobaysa axaadiida marka laysu celceliyo saddexdaa arrimood baa ka soo baxaya wuxuu yihi haddaba wa aqalu اxayd ay waaqalu zamani اxayd wakti xayd inta u yari yowm walaylat wey ey qadru yowmi waleyla habeen iyo maalin in la qadara ma aha dee habeen bilaabmay oo dhammaaday iyo maalin bilaabantoo dhammaatay looma jeedo bimacnaa afar iyo labaatan saacadood ugu yaraan waa inuu jiro maxaa lagu ogaaday taas bilistiqraa baa lagu ogaaday taabiciinta qaarkoodna waa ka ansaxay macanaa arintaa markii daraase lagu sameeye waxa la ogaaday yaani dhiig intaa ka yari inaanu jirin oo dhiig xayd noqda wa akaru intiisa u badanna waa hamsata cashara yoman shan iyo toban maalmood waayo gabadha waa waktigeed wuxuu uqaybsamaa zamana xaydin iyo zamana uhrin waktiga caadadu ay jirto iyo wakti aanay jirin soo ma suurtagalla maaha waktiga ay caadadu jirtaa inuu ka bato waktigaanay caadadu jirin walihaada inta u badana la yidhi dhiigga xaydku u gaari kara waa shan iyo toban maalmood shan iyo toban markuu dhaafo dhiig xayd maaha waa maxay de waa dam istixaada dhiiggii dhabar furanku noqonaya xukunka dhiigga dhabar furanku waa maxay gabarh daahir oo kale ka dhiganta way tukanaysaa gabadha dhiiggaa cilladu ay keentay uu kaka yimi way tukanaysaa way soomaysaa xataa ninkiibay xalaal u tahay waghaalibuhu sida uu u badan yahayna sittun waa lix maalmood aw sabcun ama toddoba dumarku siday u badan yihin baad sidaas lix maalmood ama toddoba maalmood inay arkaan nebigu alayh الsalaatu wasalaam gabadhii xamna bintu jaxsh ee dhabar furan ku dhacay waa kii ku yidhi fataxayadii sittata ayaam aw sabcata ayaam manaa dhabar furanku maruu kugu dhaco lix maalmood ama toddoba maalmood inaad caadadii leedahay isxisaabi markaa lix ama toddoba ayaa haalibu nisa ama dumarku si ay u badan yihiin wa aqalu nifaasi dhiigga umusha intiisa u yari laxdatun laxda waa yani ilbiriqsi zamanu yasiir wakti wakti yar yanaa hal ilbiriqsi wixii ka yimaada ayaa intiisa u yar xataa dhimic qura oo dhiiga hadday timaaddo waa nifaas wa akaru intiisa u badanna situuna yowman waa lixdan maalmood intiisa u badani waa lilistiqraa waa dumarka xaalkooda markii la daraaseeyey baa taa lagu ogaaday waghaalibuhu inta uu u badan yahayna arbacuuna yowman waa afartan maalmood ti umu salama lahayd kanat الnisaء calى cahdi rasuuli اllaahi taqcudu bacda nifaasi arbaciina yowman gabadhu waktigii nebiga markay umusho afartan maalmood bay markaa nufasa ahaan jirtay sida haalibkaa ee dumarka xaalkooda u badayay baa si ahaan jirtay weer macneedu laakiin siday soomaalidu u fahmeen maha macneedu gabadh kastoo umushaa afartan maalmood ha salaad la-aato oo ha soom la-aato walow dhiigba yaanu jirin xukumku dhiigguu ku xidhan yahi intuu dhiiggu joogo ilaa lixdan maalmood ay ka dhammaanayaan dhiiggaas waa dhiiggii nifaaska hadduu ka go-ana maalintuu ka go-o walow maalinta koowaad ama maalinta labaad baa noqotee way maydhanaysaa gabarh daahira bay noqonaysaa oo tukata oo sida dumarka daahirkaa u dhaqanta waay wa aqalu uhri wakti ay gabadhu daahir noqoto intiisa u yari bayna alxaydatayni duhrigaasi xaalo laba xayd uu udhaxeeyo hamsata cashara yowman wey mar haddii aynu nidhi xaydka muddadiisa u badan waa shan iyo toban dee duhriga intiisa u yarina misay noqonaysaa marka shan iyo toban bay noqonaysaa bayna alxaydatayn markuu leeyana wuxuu meesha ka saarayaa bayna alxaydi waanifaas xaydka iyo nifaaska muddada udhaxaysaa iyadu saa waa ka duwanaan kartaa waa ka yaraan kartaa shan iyo toban waxaa dhici karta gabadhu iyadoo xaamila oo uurla inay xaydo haddii caadadeedu ay saa tahay oo dabeetana xaydkaa iyo nifaaskii maalinibaa udhaxayso maalin ay daahirta walaa xadda xad liakari uhriga intiisa u badan waktiga gabadha u xaydku ka maqnaado intiisa u badani xad ma leh bal waxaaba dhici karta in la arko ruux dumaroo weligeed ba aan isku arag ama mid sanadkii mar aragta markaa intuu ka maqnaadee u badan iyadu xad ma leh waaya haalibu uhruna haalibu uhrina waa intee inta gabadhu ay bilaa caado noqoto inta u haalibkee xaalka dumarku u badan yahy waa intee dee haalibulxayd soo maha in lix maalmood ama toddoba maalmood dee bisha inta ka hadhay unbaa haalibuuhrina noqonaysa haddii lix la idhaahdo waa xaydka haalibkiisii dee afar iyo labaatan ayay daahir ahaanaysaa haddii toddoba la idhahana saddex iyo labaatan waaqalu zamanin waktiga u yar ee taxiidu ay xaydo fiihi dhexdiisa almaratu gabadhu waa tiscu siniina waa sagaal sannadood markay gaadho oo qamariye ah sanadadan bisha loo tiriyaa waana taqriibi oo haddii iyadoo sagaalkii sannadood uu uga harhsanyay wakti yaroon xayd iyo duhri aan qaad ahayn uu dhiig ka yimaado dhiiggaas waa dhiiggii xaydka wa aqalu lxamli halkana wuxuu kaga hadlayaa muddada u yar ee gabadi ay ilmo dhammaysa ku dhali karto iyo muddada u badan ee ilma ay calool ku sidi karto wa aqalu lxamli wa aqalu zamani lxamli ilmo inta calool lagu sida inta u yari sittatu ashhurin lix bilood weeye ilmo dhammaysa gabadi waxay ku dhali kartaa lix bilood iyo laba ilbidhaqsi waa laxdataani bay dhahdaan ilbidhiqsiga hore waa kulanka yanaa kulankii dee ilmaha ay ku qaadday ilbidhiqsiga labaadna waxaa loo reebayaa wilaadadii ila ilbidhiqsi waa ku dhali kartaa lixda biloodna waa intuu caloosha ku jiray marka sittatu ashhurin wa laxdataan maxaa u daliila taa waxaa u daliila ilahay wuxu uhi waxamlu wafisaalu alaaثuuna shahra inta ilmaha caloosha lagu sido iyo inta naaska lagaga daayaa waa soddon bilood soddonkaa bilood waxaad ka jartaa afar iyo labaatan bilood oo loo jaray nuujinta wاlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawleyni kaamileyn ile labada sannadood waa afar iyo labaatane maxaa soo hadhay lix bilood baa soo hadhay wafisaaluhu fii caameyn aayadda kale waa ka ilahay ku uri waana aayaddu cabdullahi bn cabaas daliishaday gabadh baa markaa lix bilood ilmo ku dhashay markaasaa cuhmaan ibnu cafaan uu yihi tan waxaan u malaynaya shar samaysay macanaa lix biloodoo qura markuu ninku qabay ilmo dhashay tani shar samaysaan u malaynaya ibnu cabaas baa yihi kada amiir lmuminiino aayadahan ku akriyey ursoo kaa ilaahay yidhi intaa ilmaha ay sido iyo intay nuujinaysaa waa soddon bilood afar iyo labaatankii nuujinta ka jaro miyaanay lixadhin buuri cumar ibnu khadaab laftiisana saasuu ku uhi ibnu cabaas marka waktigii u horeysay ee kulankooda uu suurto galay marka laga soo bilaabo lix bilood iyo laba ilbidhiqsi markay ka soo wareegaan hadday ilmo dhasho ilmaha isagaa iska leh ilmo dhamaysa hadday dhasho oo ma odhan karo waa lix biloodoo quraan qabee goor bay dhashay waxaa hore u sidatay ma odhan karo hadduu idhaahdo sidaa qadfi buu sameeyeyo ilmahaba uu iskaga re noo iman doono insha allah masalada kale ninku gabadhii markuu lix bilood ka yar isagoo qabay ilmo dhamaysa dhashay kulankoodu markii u horreysay uu suurtoobay marka laga soo bilaabo iyadoo lix bilood ba aanay dhammaan ayay ilma dhashay hal lahu ilmaha ma isagaa leh ma isagu ma leh ilmahaas lana odhan maayo wuu kugu tolayo kaa hadhi maayo ilaa ad licaan samaysa lama odhanayo waayo laa yumkin an yakuuna min suurtagalba maaha inuu isagu dhalay haddaanu lahayn dee wax kalea noo horreeyey sine iyo waxbaa noo horreeyey haddaanu lahayn uu leeyahy anugu markii aan mehersadun baa isugu kaa horreysay in laska ilmaha noocaasa layska tirsadaana sax maaha beri baa niman baa i yimi oo nin bay wadaan waxay idhahdeen ninkan ayaa gabadh guursaday oo habeenkii fijaanada la keenun bay gabadhi foolato dhakhtarka loola carar war markii uu mehersaday miyay lix bilood ka soo wareegeen maya xagey kaga soo wareegeen ba maalin dhaweyd buu mehersaday marka waxay ku waaninayaan waa ilmaaderadiio haniyo iska qaaday inan kaasoo waxaad siisay iyo masruufkana sadaqad isaga niyood garan maayaan axkaamta kale ka dhalanaysa dhaxalbaa ka dhalanaya maxramnimaa ka dhalanaya yana guurkii inuu xaaraantimoobo waxyaaba fara badan baa ka dhalanaya wax iska sahlanoo ku yar la iska odhanayo iska daa iskaga dhex jira caruurta maaha axkaam baa ka ratimaysa wa akaruhu inta u badane ilma caloolu ku jiraana arbacu siniina waa afar sannadood ilma aan quban baa loo jeedaa hadduu qubto dee waxaa dhici karta inuu haddana dib u unkamo laakiin ilmo aan quban oo maxaa taa u daliila dee waa inta u badana la arkay culimadu berigii hore dee xaalka dumarkay u kuur guli jireenoo markaasay daraaso samayn jireenoo axkaamta ay soo saari jireen iminkana waxaan akhriyey daraasaad arrinta ku saabsan oo dhakhaatiir maraykankii oo gabadh uur lahoo afar sannadood meel lagu ilaalinayay oo uurkii sidii u lahayd oo afar sannadood kadib dhashay caaisha imaam maalik baa lagu yihi caaisha waxay tidhi muddada u badanee gabadhi ay ilmacalool ku sidi kartaa waa afar waa laba sannadood markaasuu yihi may sax maa taas wuxuu sheegay dee tana qiso jaarkiisa ka dhacday wuxuu ihi tani waa maxamed ibnu cajilaan xaaskiisii waana imra'atu sidqin waa gabadh run lagu yaqaan wa zawjuhaa zawju sidqin ninkeeduna waa nin run lagu yaqaan afar xamli ama uur ayay ku dhashay waxaa jira labiyo toban xamli ayay ku dhashay saddex ilmood oo mid walba afar sannadood bay caloosha ku sida daxaakna culimadu waxay idhahdaan waxaa daxaak loogu bixiyey qosol badane isagoo ilkaloo qoslayuu soo dhashaba cumrigii buu qayb xaggaa ku soo qaatay marka waa dhici kara taas axkaamta ka dhalanaysa waxaa ka mid a nin baa tusaale ahaan gabadhiisii bay kulmayaan saddex sannadood buu ka maqnaanaya markaasay ilma dhalaysaa markiiba gabadhii baa la tuhmayaa soo ma say suurtagal ku tahay saddex sannadood buu ninka sii maqnaa laba sannadood buu sii maqnaa sanad buu sii maqnaa say ku suurtoobaysaa bay odhanayaan soo ma mar haddii afar sannadood ka badan aanu ka maqnayn ilmaha ay dhashaa waa ilmihiisii sharcan hadduu dha anigu ma dhalinna ma dhalinoo qura kaga hadhi maayo muxuu kaga hadhaya inuu sameeyo licaanka waxa loo yaqaano oo gabadhii intuu qadfiyu idhaahdo way zinaysatay dabeetana licaan uu xadka iskaga baajiyo iskaga reebo saasoo kale ilmaha uu iskaga reebo qofka ilmaha ee xaaskiisu dhashay inuu isagu dhalayna ay suurtowdo marka xagga muddooyinka aynu sheegnay laga eego anigu maan dhalinoo qura kaga hadhi maayo weligiibaa maan dhalin la yidhahdo sharci ahaan inuu isagu dhalay buu xisaabsan yahi ilaa uu sameeyo waxaa loo yaqaano allicaan xataa hadday islaantu tidhaa isagu muu dhaline mid kala dhalay warkeeda la dhegaysan maayo oo nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu uhi alwaladu lilfiraash xataa la dhegaysan maayo d n a baa la qaadiyo waxaas ma shaqaynaya waxaas waxaasoo dhan nikaaxa iyo guurka labadan qof udhexeeya ka xoog badan waay d n a-ga waxaa loo isticmaali karaa ilmo laysku qabsaday oo kale iyo waa loo isticmaali karaa oo dee d n a-gu wuu ka xoog badan yahay kiyaafada waxyaabaa nasabka uu ku sugnaada ka mida kiyaafadu waa dadka dirsooca yaqaan dadku halkay ka soo jeedaan markay saa u eegaan garta markaa tani way kasii xoog badan tahay wghaalibuhu xamli inta u haalibkee uu u badan yahay waa tiscatu ashhuri waa sagaal bilood markaa sagaalka bilood inta u yarna maaha inta u badanna maaha laakiin waa inta xaalka dumarku ugu badan yahay haalib uu yahay walihaada waxyaaba khaladka waxaa ka mida gabadhii markaa hadday sagaal bilood dhaafto in markiiba la idhaa way shindhaaftae ha laga fooliyo haddaanay cillado kala jirin waa in layska daayo afar sannadood bay caloosha iskaga sidan kartahay waay wayaxrumu waxaa xaaraana bilxaydi xaydka sababtii waxaa xaaraan ku noqday wanifaasi amaaniyatu ashyaa sideed shay ayaa xaydka iyo nifaaska sababtood xaaraan u noqda asalaatu baa xaaraan ah faral iyo sunnaba oo laysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum waa ka yihi nebigu alayh isalatu slam wsawmu baa xaaraan ka ah sida xadiidka aynu sheegnay ku sugan wa qira'at lqur'aani baa xaaraan ka ah qur'aan inay akhrido wa masu lmusxafi musxafka taabashadiisa xaaraan ka ah musxaf waxaa la idhaha ma kutiba fiihi lqur'aan wax kastoo qur'aan lagu qoray doona loox ha noqdee oo loogu qoray waxa weeyaan dee qur'aannimo biqasdi lqur'aan loogu qoray ilahay bari laa yamasu ila lmutahharuun nebiguna wuxuu hi sida xadiidka camr ibni xasm ku sugan laa yamasu الqur'aana ilaa طaahiru wamasu اlmusxafi waayo wa xamlu qaadistiisa oo dee qaadistu waa kasii daran tahay taabashada laakiin hadduu alaab ku dhex jiro sidaynu hore usoo aragnay oon qura musxafka qaadistiisa aan loo qastin marka waa la qaadi karaa iyo haddii loo baqa iyo qaraq iyo gubasho iyo gaal inuu qaatiyo haddii looga baqo wa dukhuulu lmasjidi baa xaaraan ka masaajidka inay gasho masaajidka inay gashaa goormu xaaraan ka yihi hadday ka baqato inay kharibto in khaafa talwiihahu sidaynu kutubtii hore kusoo aragnay laakiin inay masaajidka wasakhayso haddaanay ka baqan masaajidka way geli kartaa xaaraan maaha inay gashaa waxaa xaaraanka ay waxa weeyaan bay idhahdaan almuktu fi inay ku dhex nagaato ay dhex joogto waawaafu baa xaaraan ka ah faral iyo sunaba awaafka waa kii nebigu caaisha ku yidhi ifcali maa yafcalu lxaaji hayra an laa tatuufi bilbeyt markii caadadu ay u timi iyadoo xraaman dadkaa xraaman waxay samaynayan o dhan samee dadkaa xujaaj tahay lakiin kacbada ku dawaafina iska ilaali ilaa daahirgaroobayso wayaxrumu waa yahay walwaطu baa xaaraan ka ah galmo factazilu الnisaa fi lmaxiid soo ilaahay ma odhan dumarka lamucaamalaadkooda la mucaamalkooda ka fogaada markay xayd leeyihin walistimtaacu baa xaaraan ka ah in lagu raaxaysto bima bayna asurati wاlrukbati inta udhaxaysa jilibka iyo xundhurta oo laka maa fowqa aliizaar buuhi nebigu alayh الsalatu wasalaam inta guntiga ka saraysa ayaad leedahay laakiin inta ka hoosaysa maya wayaxrumu waxaa xaaraan kaa cala aljunubi qofka janaabaysan khamsatu ashyaa shayaal oo shana asalaatu baa xaaraanka waayo dee daahir maaha rasuulkuna wuxu laa yaqbal lahu salaata axadikum ida axdaa xataa yataahar wa qira'at lqur'aani baa xaaraan ka ah sidii xaa'idka oo kale dee axaadiid baa kusoo aroortay daciifa saxaabada qaarkoodna inay diideen baa laga soo wariyey wamasu lmusxafi musxafka taabashadiisa xaaraan ka ah daliilkii aynu xaaidada u sheegnay unbaa u daliilay o xamlu qaadistiisa waawaafu baa xaaraanka waayo nebigu wuxu uhi dawaaf awaaf bilbeyti salaatu dawaafka kacbada lagu dawaafa waa salaad ilaa anaw rukhisa lakum fiihi lkalaam walaa taquluu ilaa khayra lakiin inaad hadashaan unbaa laydiin baneeye khayr ma wax kalaa ku hadlina walmuktu baa xaaraankaa nagaasho fi lmasjidi uu ku nagaado qofkii junubka ahaa hadaanay daruuri keenin junubka loo jeedana waa ka muslimka ah gaalku isagu junub baa noqday waa iskaga nagaan karaa waxaana u daliila sida ilaahay subxana wa tacala u yihi fi suurati الnisa ya ayuha aladiina aamanu la taqrabu الsalaaةa waantum sukaara xata taclamuu ma taquluuna walaa junuba ila caabirii sabiili xata takhtasiluu marka salaadana halkaa waxaa lagu fasiray masaajidka mowdic salaa wayaxrumu waxaa xaaraanka cala اlmuxdii qofka weyse jabsan waa alxada haddii la idhaho wax kale aan la raacin ka yar buu ahaa soo ma weyse jabka ah almuxdina haddaan wax kale la raacin waa ka weyse jabsan alaaatu ashyaa shayaal saddexaba xaaraanka asalaatu baa xaaraanka ah tukasho xadiidkii aynu hore akhrinay baa u daliila laa yaqbal allahu salaata axadikum ida axdaa xataa yatawada midkiin salaadiisa ilaahay aqbali maayo ilaa u weysaysto waawaafu baa xaaraanka ah ile waa ka nebigu uhi awaafku waa salaade salaaddu muu isla la xukum noqonaya wamasu lmusxafi baa xaaraanka ah taabashada musxafka iyo wa xamlu qaadistiisa marka musxafkan waxaa loo jeedaa wixii qur'aannimo loo qoray haddii la daraahimta iyo danaaniirta shilimada haddii qur-aan lagu xardho isaga waa la taaban karaa waana la qaadi karaa wakadalika haddaan biqasdi اlqur'aan aan loo qorin wakadalika ilmaha yar ee garaadsaday wuu u qaadi karaa musxafka isagoon طahaaro qabin lidaraasa si uu qur-aanka uga barto musxafka inaanu taabanayn qofka weyse jabsanina waa sidaa saxaabo badan laga soo wariyey ibnu cumar iyo salmaan iyo camr ibn اcaas iyo sacad iyo taabiciintuna iskumabay khilaafinba sida shaikh اislaam fii sharxi اcumda ku sheego daliilkuna waa aayaddii iyo xadiidkeena hore u sheegnay laa yamasu ila اlmuطaharuun damiirku qur-aanku u noqonaya sida arjaxa waayo dee waa kii hore loo soo sheegay baa qur-aanka ahaa iyo xadiidkii camr ibnu xasm warqadii nebigu u qoray waa